Bulshada deegaanka saddex higaalo ee gobolka Mudug ayaa codsaday in lagala qayb qaato dhismaha masjidka jaamaca ee deegaankaasi. Masaajidkan ayaa muhiimad weyn u leh bulshada deegaanka iyo dadka Soomaaliyeed. Guddiga gacanta ku haya dhismaha masjidka deegaanka saddex higaalo ayaa ka waramaya dhismaha masjidka iyagoo walaalaha khayrka jecel ka codsaday inay kala qayb qaataan dhismihiisa.
wuxuu u baahan yahay si lagu qiimeeyo injineerka shaqada wada ku qiimeeya birta masaajidka galaysa qaybtiisa kore lix bandhal iyo bar oo qiimahoodu uu noqonayo marka laisku dardaro koob iyo toban kun oo doolar sidoo kale shamiito masaajidku wuxuu u baahan yahay kun kiish oo qiimahoodu uu yahay sagaal kun ilaa sideed kun iyo shan boqol waxa u dhexeeya sidoo kale jaay masaajidku wuxuu u baahan yahay shan iyo labaatan kaariko ama lowr oo jaay ah oo qiimahoodu uu yahay laba kun oo doolar ciidda masaajidku wuxuu u baahan yahay labaatan kaariko oo ciid ah oo lacagtooda ay tahay kun iyo lix boqol oo doolar sidoo kale jeegga waxaa layihaha jeeg oo masaajidka shubkiisa celinaya oo loo dhigo marka la shubayo waxaa lagu qiimeeyey inuu muddada uu ku xirnaanayo oo ah konton beri wax ku dhow in loo baahan yahay lacag sagaal kun oo doolar ah gacan oo masaajidka marka la shubaayo gacanta maanadoo baro wiish iyo shaqaale iyo maaragtay kaleeto oo la xiriira ayaduna lacag shan kun oo doolar ayaa noqonaya alwaax alwaax markii oo dhowr nooc noqonaya isagana waxaan waxaa lagu qiimeeyey shan kun oo doolar
waxaasaad u jeedaan markii dhinac laga fiiriyana wax fara badan wey markii dhinac laga fiiriyana wax yar wey adduunyada aan joogno markii la eego wax macnaho ay leeyihiin mal haddii ilaahay kaa aqbalo oo niyad wanaagsan waxaas aad u bixisidna ilaahay agtii waxaad u tegi doontaa iyadoo ilaahay kuu laalaabay iyadoo intaasoo jeeroo adugu aada malaysanayn min xaysu laa taxtasib meelaan xisaabta kugu jirinba baad arki doontaa waxaasoo ilaahay dartii a ula baxdaa waa la dhisaya masjidku waa dhismahaya ilaahay idankiisa haatanba intaan ilaahay baa soo gaarsiiyey dad baa soo gaarsiiyey ha laga qayb qaataan leenahay oo ha lagu dadaalo in lagu dadaalo oo loo soo qayb galana ilaahay hana waafajiyo si jooga waxaan ka codsanaynaa kharashkii iyo wixii ku bixi lahaa culummadii baa sheegtay inay aad iyo aad dadaalkooda wad jabaaraan oo si fiican uga qayb qaataan ayagaa iskale wixii ay meeshaas gashadaan inaan noqonno kuwa dadka ugu soo hormara masjidku waa dhismahaya insha allah wuuna dhammaan doonaa masjidka deegaanka saddex higaala ayaa ah masjid ay baahi weyn u qabeen bulshada deegaanka si ay u helaan goob ay ku cibaadaystaan